Sida aan wada ognahay, aqoontu waa shayga kaliya ee dadku ku horumarin karaan noloshooda, waxayna lagama maarmaan u tahay nolosha bani'aadamka. Marna ma sinno qof aqoon leh iyo qof aan aqoon lahayn. Aqoontu waa shayga qaabeeya ilbaxnimada aadanaha, macaalinkuna guud ahaan waa abuurka aqoonta, waraabkeeda iyo korriimaheeda. Waxbarashaduna waa mid aad u muhiim ah oo aan lahayn gabar iyo wiil, balse inta badan gabdhaha ayaa la sheegaa inay ku yar yihiin dhanka waxbarashada. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah waalidiinta ku dhaqan degmada Doobley iyaga oo ku baaqay in sare loo qaado waxbarashada gabdhaha.
magacaygu waa Maryam Axmed Cabdi waxaan ka mid ahay waalidiinta ku nool magaalada Dhogley gabar wax baratayna waa bulsho wax baratay ooyo wax taqaano ma la heli karo ilmaheeday wax baraysaa dadka guriga kulmay wax bari kartaa gabadha hadday wax bartaan waa wax aad u fiican gabadha wax barashada wax la heli kara ma aha gabar hadday wax barata hadda cid kastay anfacaysaa aqooday ku anfici hooyadeeda anfici ubadkeeday anfacaysaa bulshaday anfacaysaa marka gabar wax barata wax la heli kara ma aniga wiilish wax barashada waxaaba igala fiican ma gabdhaha in wax la barto gabdhaha maxaan ku dhahay la wadwato gabdhaha in wax la barto in macadyada ay bartaan in iskuulaadka bartaan in jaamacadaha bartaan way aad bay u fiican tahay gabdhaha in wax bartaan jecla insha allah wayna noo barnaa hooyo walbana inay ugu dayataan rajaynaya ay gabdhaha wax bartaan waxaa la dhahaa magacayga salmo waxaan ka mid ahay waalidiinta ku nool degmada dhoobley waxaan u sheegayaa oon ugu baaqayaa degmada dhoobley ama soomaalida ama waalidiinta dhan meelay joogaan inay gabdhaha waxbaraan gabdhaha waxbarashadooda waa indhahooda inay gabdhahooda waxbartaan laba qof bini-aadam maanta haddii nin guursado gabar nin bay ku dambeynaysaa waxba yaala dhehen markuu nin guursado way kala tegi karaan hadday rabaan calaf baa meesha yaala markalatan gabadhan waxay u shaqaysatay rabtaa ilmaheedana ugu korsato sida laaligeedna dee gabadha ilmihii waa ka dayacmayaan caafimaadka u roon tahay ilmaheeda waa u roon tahay iyada waa u roon tahay daris dad cid walba waa u roon tahay marka aniga waxaan ahaa hooyo ku nool degmada dhobley waxaan ugu baaqayaa soomaalida dhammaanteed inay ilo gabdhaha waxbaraan ilmaha waxbarasha in laga reebin wiil iyo gabarba qofka waxbartay qof waxbarasho haafa haysta wuu ka baadiyaa